haweenkan oo ka mid ah iskaashatooyinka ku howlan tacbashada beeraha islamarkaana ku nool magaalada beledweyne ayaa wasaaradda beeraha hirshabeelle iyo tan xukuumadda soomaaliya ka codsaday in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen guryo loogu talagalay in lagu barbaariyo dalagyada muhiimka ah guryahan oo sanadihii u dambeeyey kusoo badanaya beeraha ku yaala dalka ayaa ka samaysan biro iyo bacal la isku geeyay waxaana gudahooda lagu abuuraa dalagyada sida baradhada yaanyada iyo kabsarta si looga ilaaliyo cayayaanka iyo dabeysha qaar ka mid a haweenkan oo u waramay raadiyo beerule ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leeyihiin haddii ay heli lahaayeen guryahan iskaashato dalagsoor waxaan u baahannahay in nagala caawiyo qudaarta sida markay soo saarna mar biibaxaa soo baxaysa mar waa go-ay marba noocay noqonay mar waa naga raqiisay waxna haween isxilqaamay oo ina beeraha tabcada rabo markaas marka waxaan soo saarana waxaan rabnaa meel aan ku kaydsanno hadduu alla idmo inaan nalas green house aan u baahannahay labada wasaaradood ka tirsan iskaashatooyinka ka samaysan gobolka hiiraan alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin waxaanaan dumar isxilqaamay waxaan ka codsan lahaa wasaaradaha beeraha inay noo sameeyaan green green hon meelaa ku xanaanaysano qudaartoo kale noo soo baxdo biibaxaana dhibtay annagaa dareer hiiraannahe waxaan rajeyn lahaa inay wax walbo ay garab nagu istaagaan maadaama aan ahan haweene isxilqaame ka tirsan gobolka hiiraan iskaashatooyinka ka samaysan haa waxaan rabnaa inaan soo saarno dalagyo aan weli gobolka hiiraan ka bixin insha allah waxaan rajeynaynaa inay garabka aan ka codsan inay nagu garab istaagaan inay noo sameeyaan green horns aan ku xanaaneyno dalagyada waxaa ka mid ahay haweenka beeraleyda iskaashatada gobolka hiiraan maxay ahaatay ka aasaasan waxaan u baahnaalnahay oo maxay ahaatay aa u baahnaan lahaynaa ama aan u baahannahayba green house oo aan ku xanaanaysano annagoo qorshaheen yahay inaan soo saarno dalagyo aan dalka hore loogu arag marka dalagyada meeshii aan ku xanaanaysan lahaynay ma haysano waxaa u baahnaan lahayn in nala siiyo haddii aad green house helno ama oo maxay ahaatay nala siiyo waan soo saari karnaa dalagyo cusub oo tayo leh waxaana nahay haween isku xilqaamay tacbashada beeraha iyo wax soo saar cusub waxaan naga hor istaagsan in wax soo saar cusub soo saarano green housekaas inaan helno haddaa helnana wax cusub waan soo saari karnaa oo tayale waxaan u baahannahay geedkaas inaan meela ku xanaanaysano oo helno labada wasaar naga caawiyaan federaalka iyo hirshabeelle dhowaan ayay ahayd markii ay wasaaradda beeraha hirshabeelle ay guryo loogu talagalay barbaarinta dalagyada ka hirgelisay beeraha ku yaala duleedka magaalada jowhar ee maamul goboleedka hirshabeelle